waxaan ganacsatada ka codsanaynaa inay berri oo arbaco ah ay furaan suuqa sababo badan oo jira awgood dadka masaakiinta ah oo qusulyoonka maalintii ay ay ka helaan keliya quuta ayaa culeysyo badan ay ka muuqdaan wixii oo saddexdii beri oo maaragtay runtii ganacsuuna ay xilqaan muujisay sidaas darteed waxaan garanay in ganacsatadu ay berri furto ayaan codsi u nahay inay naga aqbalaanna waa rajaheyna insha allah maya maya wasaaradda maaliyadda wax hal ah oo ilaa hadda ay ay ka garaadayso codsigii iyo shucuurtii ay ganacsada muujisay ilaa hadda ma aragno laakiin waa rajaheynaa inay garaawdo oo ay dabac u muujiso ganacanshuur bixiyaalka ah oo annagoo ah lafdabarta ganacsatada oo lafdabarta canshuurta ay ku shaqayso dawladda dhexe runtii canshuurtu canshuurtu ma si ma la qaadan karo oo xulinteeday leedahay oo dekeda canshuur hore oo kastanka iyo service albayrag oo isla eg iyo canshuur salis taxiya oo lasoo kordhiyey waa canshuuro xanuun badan runtiina aan rumaysanahay inay haysamo badan ama dad badan ay dekeda uga wareegi doonaan marka codsigii annagu aan codsanaynay in maaragtay naga qafiifiyo canshuurtaas oo nalaga daayo si ganacsigeenu aan maaragtay ula karsanno dekedaha kale ee wadanka ee ku dhow magaalada muqdisho oo gobolada dalkana aan access u yeelan karno inaan tagno codsigii weli waa noo yaalaa wasaaradda maaliyadda mana ka quusanayno waana u sheegi doona waa ku celcelin doonaa insha allahu